markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya soona jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idinku haynaa heeso qaraami ah iyo dhambaaladii aad soo dirsateen bal dhambaalka ugu horreeya ibraahim haddaad soo qabatid dhambaalka ugu horreeya waxa uu caasho nooga yimid macalim cabdi macalim bunow iyo xaaskiisa xubbi aadan iyo domaryan sheekh cabdiqaadir macalim cabdiwahaab sheekh cabdiqaadir shukri maxamed deriye batuulo sheekh iyo aamine sheekh iyo xildhibaan axmed maxamed cabdi cabdulaahi aadan mugow cabdulaahi kenya iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo faatuma zahra maxamed cabdulaahi nuux degene sheekh iyo xaaskiisa qatar khaliif cabdulaahi iyo hooye khadiije maxamed sheekh barre faarax maxamed sheekh faarax gesey iyo ciise sheekh cali muuse macalim barsaabkii hore ee ismaamulka gaarisa nadiif jaamac aadan derow waxaynu dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ismaaciil khaliif cabdulaahi iyo sawde sheekh cabdiqaadir macalin cali oo wiil ugu dhashay dhadhaab waxaana ay leeyihiin noqokii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtira aamiin ayaan leenahay dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa la yidhi waxay kala yihiin dhammaan ehelada iyo asxaabta hoos ku xusan waa tahay qoraalka anigaa ujeedo keliya waxay tahniyad farxad leh u dirayaan baa layidhi arooska iyo aroosada lamaanaha is doortay baa layidhi faarax guuro xasan iyo faaise isaaq cabdulaahi ayaa loo hambalyeynaya oo arooskoodu uu dhowaan dhacay dadka dirayana waxaa ugu horeysa aamine cali maxaad maxamed cali maxaad iyo kiin cali maxaad waa dhammaan ilmo maxaad ruqyo cali baa ku jirta cabdirashiid cali baa ku jira zahra cali maxaad salaad cali maxaad iyo zaynab cali maxaad iyo amran macalin bashiir iyo hooyo muslimo cali maxamed xuseen cabdi xasan xuseen cabdi zahro xuseen cabdi iyo zamiro baa layidhi xuseen cabdi dhambaalkoo dheer dadka kale ku jira waxaa ka mid ah liibaan cali axmed hani axmed cali faa'ise cabdirashiid cali maryan maxamuud cali ayaan maxamuud cali bilan salaad cali habo baa la yidhi barno habo barni aadan iyo zahra maxamed cali iyo ubax maxamed cali iyo farxiyo maxamuud yuusuf iyo ugu dambeyntii cali maxamed cali dhammaan reer cali maxaad iyo ilmahooda baa la yidhi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo leeyihiin caruuska iyo caruusada oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ducada waxay leeyihiin waxaanu u daynay daadihiyaasha waa tahay ibraahim ow haddaaban kaa furto faarax guure xasan iyo faa'ise isaaq cabdulaahi arooskoodu ka dhacay kismaayo waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii uu farxad badan ay harayso ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horreysa ayaan dhegeystayaasheena u soo qabanayna caasho waa balanbaalis codkii xasan aadan samata
sida meel barwaaqa oo kuura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo kuura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru aga beegan yiino waaguna baryaayo barbarkana daruuru aga beegan yiino waaguna baryaayo berdihii magooniyo
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray awoowe cabdiraxmaan cali aadan awoowe ibraahim yuusuf cabdi ayeeyo qamar yuusuf cali ayeeyo waa awoowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali waxa uu ku magac dheer yahay aliish adeer abshir cabdiraxmaan cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali iyo adeer ibraahim cabdulaahi cali waa dhammaan ilmo cabdulaahi cali eedda marina ku jirta eeddo aamina eedda balqiiso eedo starlin iyo eedo fardowsa cabdulaahi cali adeer cabdirashiid cabdulaahi cali iyo abti cabdinaasir axmed naasir iyo abti naasir axmed naasir iyo habaryar nasra axmed naasir iyo ugu dambeyntii habaryar naada axmed naasir waxaa ugu dambaysa dhambaalka habaryar nasteexo axmed naasir dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yiri soomaaliya kenya iyo sacuudi arabiya waxay taaniyo dhalasho oo farxad la u dirayaan cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun axmed naasir oo uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jinaay baa la yidhi gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi nuuro cayn cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenaha bay yidhahdeen nuurul cayn ay soo barbaara noqo t d d d oo aa tahay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda koroo kaalin qaadan aniguna leeyahay aamiin
dhabalkana waxaa uu nagu yimid ustaad cabdinaasir cabdiqaadir geesey brofesor axmed cumar gaagaale iyo hooyo xaliimo cilmi nuur aabe axmed nuur xuseen iyo xasan nuur xuseen cabdiqaadir nuur xuseen cali nuur xuseen gani nuur xuseen iyo kaaho nuur xuseen luul nuur xuseen iyo dhammaan reer nuur xuseen waxaanay jecel yihiin inay taanidooda jir gaarsiiyaan injineer carays axmed nuur iyo hibo cabdiraxmaan faarax oo laba wiil oo mataana ay ugu dhasheen magaalada muqdisho waxaana loo kala bixiyey xasan iyo xuseen wiilashaasi waxaan leenahay allah ka dhigo kuwii soo weynaada waalidku dalkooda iyo dadkooda waxtara dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin awoowe maxamuud faarax cigaal awoowe xasan cabdi nuur bile awoowe mahad cabdi nuur bile iyo awoowe cabaas cali nuur bile iyo ayeeyo faadumo cabdi nuur bile ayeeyo xamdi cabdi nuur bile cabdishaakir maxamuud faarax cabdiqani maxamuud faarax waa dhammaan ilmo maxamuud faarax jimcaale baa ku jira mawliid suleymaan xamse muna iyo nimco dhammaantood waa ilmo maxamuud faarax waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyad dhalasho farxad leh gaarsiinayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo ay gabari gu dhalatay tuulada qaydarka baa layidhi badda oo ka tirsan degmada gaashaamo gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey baa layidhi deeqa waxaan leenaha bay yidhahdeen soo kor oo kobac annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin hayno waa heestal ku dhageedu yahay daraato cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan codadkooda
xadugade daraaday daraaday daraaday daraaday maxadugade marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinoo isla dersaanaye naxdinoo isla dersaanaye amba kama dambayne dabkii cashaqa amba kama dambayne dabkii cashaqu maku gubay maku gubay maku gubay
waa tahay mar kale dhinacii dhambaalladan u leexannahe salaan sharaf baa la yidhi naga guddooma daadihiyaasha barnaamijka waa tahay mid lamid ah ayaanu hawada idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambaliyo dhalasho oo farxad leh ka diraya dadka kale ah oo iyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda ah oo iyo samsam yuusuf cali iyo carruurteeda ah oo iyo khadiija nuux iyo carruurteeda ah oo iyo sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo sacdiya xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda iyo maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan maadey iyo carruurtooda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa waa raxma jeyte xayaabo iyo carruurtooda iyo dad kaloo fara badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi beled xaawo iyo boosaaso waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan maadey iyo raxmo jeyte xayaab oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gadag waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo baxshay cabdishakuur yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca waxaana loogu magacdara bay yidhaahdeen adeerkiisa xaaji cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey waa tahay soo weyno waan leenahay oo kor oo kaalinaqaad amiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid maxamed cabdishakuur cusmaan bahjo cabdishakuur cusmaan iyo cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali aamino cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muune cabdulaahi jaamac iyo sacdiye cabdulaahi jaamac cabdinaasir maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara heestaa saddexaad en dhegsaashan usoo qabanayna caasho waa heystii faadume iyo codkii cabdulaahi xalwe igu filaato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegtee inaad igu filaato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegtee mafiilayninadiga falkido mafiilayninad fartaa igaanide mafiilayninadiga falkido mafiilayninad fartaa igaanide mahan ku faray iyo foodkay dhexdeena inagoon ka faaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fagarahaan kaashee arrimahan ku faray iyo foodkay dhexdeena inagoon ka faaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fagarahaan kaashee fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguna jirite fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguna jirite suufududahay waadiga fasaxantee fadumoy faraskaagu hakuuqaado suufududahay waadiga fasaxantee fadumoy faraskaagu hakuuqaado faseexiyo ohoon la furay iyo farxadiigu qabataan faqa kuugu sheegtee inaga qalbi faseexiyo ohoon la furay iyo farxadiigu qabataan faqa kuugu sheegtee
damaalkanna waxaa lagu soo bilaabay ugu dambeeya gacantayda hadgu waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yiri baydhabo janaay waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad leh uga dirayaa buu yiri eedo culimo macalin yuusuf iyo seegeeda adeer cabdixaamid axmed dheere oo ay gabar igu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baaya maalintii sabtida bay yidhaahdeen ee taariikhduna ay ahayd lix iyo labaatankii bishii februarina soo dhaafnay hambalyada dadka dirayana waxaa kaloo ku jira buu yiri cabdixakiim maxamed macalin iyo saliima xasan yuusuf maryan cabdixaamid axmed abti maxamed macalin iyo yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sadar macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti xakiim macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti mahad macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo hilaal macalin yuusuf iyo cabdinaasir macalin yuusuf iyo khaydaruun macalin aadam xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kaloo fara badan baa la yiri iyo reer yuusuf sheekh iyo reer aw emed dheere iyo dad kale oo jooga baa layidhi meelo kala duwan oo fara badan waxay leeyihiin kor oo kaalin gal annaguna waxaanu leenahay aamiin waxaa noo baaqaya maxamed cabdishakuur cusmaan bahjo cabdishakuur cusmaan iyo cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali iyo aamine cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muna cabdulaahi jaamac iyo sacdiya cabdulaahi jaamac cabdinaasir maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamaca maxamed oo isku guursaday boosaaso waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin caasha heesta ugu dambaysa noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana haddaan idiin soo qabto waa heestaan kudhageedu yahay dhimbilo qura waxaa ku luuqeynaysa fanaanada madiine salaad intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystayaal markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xalaysow dhimbila quura ayoo dhama cololiyow anigoo dhex jiifow oo dhibaataysan maankicin dheelalow hurdada baad intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheegow dharkiyo gogoshi kama tegin xalaysow dhimbila quura ayoo dhama cololiyow anigoo dhex jiifow oo dhibaataysan maankicin dheelalow hurdada baas intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheegow dharkiyo gogoshi kama tegin ma dhaqaaqin keligeeyo caatufii ma dhaantayn intaan dhaafay beeshii ma dhaqaaqin keligeeyo caatufii ma dhaantayn intaan dhaafay beeshii omusuman tegino ku dhanyahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta ku dhanyahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta omusuman tegino dhul omusuman tegino oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta oo ku dhan yahay dugaagiyo dhalibaaxi joogta deeshanaysa hooyaad dhaxantii qabatiyo dheeshanaysa hooyad dhaxantii qabaatiyo naxadinto iyo dhiilaada jirka dhogori kamaa kicin jirka dhogori kamaa kicin dheeshanaysa hooyad dhaxantii qabaatiyo dheeshanaysa hooyad dhaxantii qabaatiyo naxadinta iyo dhiilaada jirka dhogori kamaa kicin jirka dhogori kamaa kicin markaan soo dhowaade igu dhawaaqay bahalkii intaa qaati laba dhagaa dhabaadii kuma noqon markaan soo dhowaade igu dhawaaqay bahalkii intaa adhabaadii kuma noqon aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga udumadu ijeexmeen asaan garan kaatada aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga udumadu ijeexmeen asaan garan dhibaatada amiin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantii iga baaji dhaawac naftuna yaani ku dhima aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga udumadu ijeexmeen asaan garan dhibaatada aanu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga udumadu ijeexmeen asaan garan dhibaatada amiin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantii iga baaji dhaawac naftuna yaani ku dhima
intaasaan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada waxaa inoo soo jeedinayay ibraahim daandurey iyo caashi ibraahim aadan